waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali
xasan waa mahadsan tahay mar kale ciidankan waxay ku sugan yihiin kontaroolka koonfureed ee magaalada garowe halkaas oo ay ku sugan yihiin hadda maalinkii labaad maadaama ay qabsadeen sideedii bisha gelinkii dambe ee barta control oo ah kastam iyo meel laga hubiyo gaadiidka soo gelaya magaalada garowe waxa ay goobtaasi ku sugan yihiin muddadaas waxa ay sheeganayaan oo ilaa iyo hadda goobtaas ay coliyeen gaadiid badan laakiin sida hadda wararku igu soo gaarayaan afartan sideed saacood kadib gaadiidkii rayidka ahaa ee magaalooyin kala duwan ee dalka isaga gooshayay gaar ahaana baabuurtii ka timid magaalada boose ee hargeysa ku socotay kuwii beledweyne ka yimid ee boose ku socday kuwii boose ka yimid ee gaalkacyo ku socday ayaa dhammaan su socodkooda ay xanibeen oo ay diideen wax baabuura inay goobta ka gudbaan laakiin hadda waxaa lagu guulaystay in gaadiidka oo keliya ay fasaxaan oo hadda goobta ay ka gudbayaan gaadiidku waxaa xusub mudan ciidankan in ay ku sugnaayeen muddo duleedka magaalada garowe kadib markii dhawaan ay qabsadeen xarunta baarlamaanka puntland oo sidan oo kale ay odayaal dhaqanka ee gobolka nugaal ay goobtaas uga qaadeen oo ay uga kaxeeyeen haddeerna weli waxaa muuqanaysaa in ay goobta mar kale soo fariisteen oo ay joogaan oo ay halkaa doonayaan ama tabasho ay muujinayaan inay wax ka tabanayaan dowladda ay hadda halkan ku sugan yihiin muddada halka ay joogeen ma jirin wax rabshad ah iyo wax iska horimaada oo dhacay midna laakiin mararka qaarkood ayaa la maqlayay rasaas ay cirka u ridayaan oo qoryaha culus ka dhacaysa tiri ahaana ilaa iyo hadda nooma suuragelaan tira rasmiga helna laakiin dhowr gaadiidka dagaalka ah ee qoryaha booqayaasha la yidhahda ay saaran yihiin ayaa ku sugan controolka koonfureed ee magaalada garowe waa gartay marka askarta halkaas joogta oo dabcan aad sheegtay inay wax ka cabanayaan maxay ka cabanayaan oo ugu weyn waxyaabaha ugu badan ee ay ka cabanayaan waxa ay sheegeen inay yihiin xuquuqo ka maqan waa xusun mudan hadda inaysan hadlin laakiin maalintii baarlamaanka ay qabsanayeen ay hadleen oo ay sheegeen inay ka cabanayaan xuquuqo ka maqan oo mushaareed laakiin hadda xilligan aan kula hadlayo ciidankan barta koonfureed garowe joogaa ma sheegan wax ka maqan ama ilaa iyo hadda ma jiraan laakiin waxaa lala xiriirinayaa inay arrintani daba joogto tii hore oo ah in ay ka cabanayaan mushaar la-aan soo food saartay waxaa sidaas oo kale jiray wadahadallo hoose oo ay odayaasha dhaqanka iyo ciidamadaasi lahaayeen oo la sheegay in ay cabashahooda ku muujisteen oo ay ka cawdeen mushaar la-aan ilaa iyo hadda aysan mushaarkoodii ka helin dowladda puntland muddo bilooyina oo ay ka cabanayaan waxa ay taliyaashooda oo shalay qaarkood aan la xiriiray ay ka gaabsadeen inay faahfaahin dheeraada ka bixiyaan waxa rasmiga ah ee ay cabashadooda ku jaango-an tahay ee la xiriirto iyagoo sheegay in ay horay taliskooda ciidanku shijir aad u qabteen saddex maalin ka hor toddobadii bisha oo ay ku qabteen xarunta ciidanka daraawiishta puntland ee konton afraad oo ay sheegeen in ay caqabado badan oo dhanka mushaaraadka iyo gunooyinka iyo adeegyada caafimaad ee ciidamada aysan muddo soddon bilooda helinin sida ay ku sheegeen shijir ahayd oo qabtay taliya ku-xigeenka guud ee ciidanka daraawiishta puntland iyo sidaas oo kale taliyaha ciidanka gobolada sool iyo cayn waxaana uu sheegteen in ay ka maqan yihiin mushaarka soddonka bilooda iyo xuquuqihiisa ilaa iyo haddana waxaa la aaminsan yahay in cabashadu ay dhinacaas la xiriirto laakiin dhinaca kale waxaa jirtay in wasaaradda maaliyaddu bayaan ay soo saartay ay warlaamo murtiyeed ay soo saartay ay kaga hadashay qabsashadii baarlamaanka iyo sheegashada ciidanka ee mushaar ka maqan yahay xilligaasi waa ay beenisay waa gartay marka dabcan arrintan arrin soo noqnoqotay noqoto dhowr goor ciidamo gadoodsan ay goobo kala duwan qabsadeen dowladdu arrintan hadda u dambeysay maxay ka tiri
golaha wasiirada ee puntland kulankoodii khamiislaha ahaa oo shalay ka dhacay magaalada boosaaso uuna shir guddoomiyey madaxweynaha puntland doctor cabdiweli maxamed cali gaas ayaa sida muuqata arrintan lagu soo qaaday amniga guud ayaa si guud looga hadlay oo la sheegay gacan bira lagu qaban doono madaxweynuhuna waxa uu golaha u sheegay inaan marnaba la ogolaan doonin in la siyaasadeeyo ciidamada puntland taas waxay muuqinaysaa in dawladdu ay qabto in arrintan ay gacmo siyaasadeed luku leeyihiin oo ay qeyb ka yihiin sheegashada ciidamadana madaxweynaha ayaa kol hore idaacadda voice of america isagoo la hadlaya waxa uu sheegay inaysan jirin wax mushaara oo ciidamada uga maqan kadib qabsashadii xarunta baarlamaanka waxaana madaxweynuhu uu sheegay isla toddobaadkii lasoo dhaafay gudihiisa in puntland boqol kiiba toddobaatan miisaaniyadeeda ay ku baxdo dhanka ammaanka iyo ciidamada isla markaana duruufaha jira iyo waktiga iyo dagaalada dawladdu gashay marka loo eegana mushaaraadka cidda keliya ee ugu badan ee dawladdu ku sablagaraysa ama ay siisa ay yihiin ciidamada daraawiishta ee puntland waxaana uu sheegay in ciidamadu oo noocyo kala duwan leh ay bil kasta xuquuqooda helaan laakiin dibadhacyo ay dhici karaan oo dibadhacyadan ay keenayaan dhaqaalaha miisaaniyadda dawladda iyo xaaladaha marba soo kordho oo dagaalada la dagaalka argixisada iyo howlgallada kale ee ciidamadu ay dheer yihiin ay tahay waxa marka marar qaar keeni kara in dibadhac ku yimaado mushaaraadka dawladda kulanka u dambeeya golaha xukuumadda sida ka dhan laga dhansan karo murtiga kasoo baxayna waxa ay muujinaysaa in dawladda puntland ay amisantaha in arrintan arrimo siyaasadeed ay ku lugu leeyihiin oo ay tahay qorsho siyaasadeed oo ay sheegtay inaan loo dulqaadan doonin in ciidamada puntland la siyaasadeeyo waa garta tan u dambaysa marka hadda arrintan taagan oo ciidanka goobta jooga ma jiraan wax xala ama waan waana oo hadda socdo arrintaas lagu xalinayo guriga gobolka nugaal shalay waxaa ku kulmay odayaasha waxgaradka cuqaasha iyo dhinacyada kala duwan ee gobolka nugaal ee saraakiil ciidan leh oo kasoo jeeda magaalada garowe waxaa looga wada hadlay dhaqankan soo lalaabtay ama tallaabooyinkan muddada labada asbuuc gudahooda dhacay ee ku saabsan ciidan qabsaday xarun dawladeed waxaa warar hoose oo kulankan kaa saxaafadda loo diiday haddana warar hoose waxay sheegayaan in guddoomiyaha gobolka nugaal iyo mas-uuliyiin kaleba ay sheegeen in dawladdu aysan marnabo dulqaadan doonin dhaqanka noocaasa loona baahanya odayaasha dhaqanku inay go-aan kala dambaysta kasoo gaaraan in ciidankan goobta laga kaxeeyo islamarkaana xuquuqahoodu ay ku sheegtaan si nabadgeli ay ku jirto oo aan qabsi iyo xarun ciidan ku jirin taasi waxaa muuqataa inay uhorseeday in la fasaxo gaadiidkii kala duwanaa ee gobolada kala duwan ee puntland isaga kala gooshaya ee ku xanibnaa magaalada garowe warar soo baxayana waxay sheegayaan in odayaashii waxgaradka magaaladu ay maanta soo saari doonaan war saxaafadeed ama ay qaban doonaan shijiraaid oo arrintan ay uga hadli doonaan isla markaana ay ku caddayn doonaan in cid gaar ah oo gobolka nugaal kasoo jeeda ama aysan arrintan saameyn ku lahayn ee ay tahay arrin dawladda puntland u taalla iyadoo warar hoose oo soo baxayn ay sheegayaan in madaxda puntland iyo cuqaasha gobolku ay si hoose arrintan uga wada hadleen islamarkaana ay sheegeen in ciidankan uu wax la qabo ciidanka guud ee puntland oo aysan jirin wax ku gaara
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali